In ka badan shan iyo labaatan arday oo dhammaysay barashada Qur'aanka Kariimka isla markaana ka aflaxday Maxadka Al-Furqaan ayaa munaasabad qalin jibineed loogu qabtay magaalada Beer ee gobolka Togdheer. munaasabada ay ardayda ku qalin jibinayeen ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda diinta iyo waqaafta maamulka Somalilan, maamulka macadka, culamo u diin, waalidiin iyo ardayda qalin jibisay. sheekh mutaar xasan maamulaha maxadka al-furqaan ee magaalada beer ayaa ka warbixiyey ardayda qalin jibisay madashan iyo munaasabadani waa munaasabad qalin jabineed oo ay ku qalin jabinayaan siddeed iyo labaatan arday oo ka qalin jabinaya maxadka al-furqaan maxadka al-furqaan wuxuu ka kooban yahay laba qaybood qayb daraasa shareeca islaamiya ah iyo qayb waxaweeye taxfiid al-qur'aan ah ardayda qalin jabinayaana labadaasi qaybood bay isugu jiraan toddoba arday waxay ka qalin jabinayaan khatmiga qur-aanka kariimka koob iyo labaatan ardayna waxay ka qalin jabinayaan khitaamka macadka cidaadiga ee shareecada islaamka guud ahaan siddeed iyo labaatanka arday ayay isku noqonayaan inta kale ardaydu waa in ku daba jirta oo iyaguna higsanaya oo waxa weeyaan labaatan jis iyo koob iyo labaatan jis iyo waxa weeyaan siddeed iyo toban jis inta u dhaxaysa marinaya galaasyada ugu sarreeya munaasabadda maanta qalinjabinta aynu u dhigaynaa waa intaasi weeyaan qaar ka mid ah xubnaha ka qaybgalay munaasabadda ayaa bogaadin iyo hambalyo u jeediyey ardayda dhammaysay qur-aanka kariimka ardaydan labada qaybood isugu jirtay ardayda qur-aanka dhammaystay iyo ardayda macadkaba aad baan u hambalyaynayaa waxaan leeyahay allahu maxaa weeye allah idin barakeeyo ardayda quruxda badan leh ee qiimaha badan leh ee kitaabka ilaahay dhammeeyey ee culumtii shareecadana wax ka mida bartay inayn marka hore hambaliyo iyo bogaadin iyo farxad aynu dirno uguna ducayno aqoontii ay barteen intaa ku soo dadaalayeen in ilaahay subxaanahu wa tacaala ku anfaco waxaynu runtii ugu hambalyaynaynaa waddadaa wanaagsan ay qaadeen waa waddadii jannada weeyi nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu ku tilmaamay qofka daalibucilmiga ah man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allaahu bihi dariiqan ila aljanna ilaahay inu waddada jannada waxa weeyaan ugu sahlo cilmiga aad adduunyadiinna ku intifaacdaan aakhiradiinnana aad janno iyo raallihaanshaha ilaahay aad ku heshaan waalid iyo waxa weeye ardayba allah idinka yeelo maamulka macallimiinta waxaan leeyahay idinka waxaa sharaf idinku filan xadiiskii nebiga khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu ilaahay waxaanu idinka baryaynaa inuu miisaanka xasanaadka idinku daro qur'aankaa iyo diintaa aad barteen ubadkaa yaryar halkaa ka sii wada ardaydan munaasabada qalinjibinta loogu qabtay magaalada beer ee gobolka togdheer maamulka somalilan ayaa noqonayo faadii labaad ee ka qalinjibisa maxadka al-furqaan tan iyo markii la aas-aasay